Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ah Mudane Maxamuud Sayd Aadan oo uu sii jiray gobodii degmada Beled Xaawo ee gobolka Gadaa yaa ku hadlayay dhismo garoon diyaaradeed oo weelado doonta degmada Beled Xaawo ee gobolka Gadaa. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa maamulka degmada Beled Xaawo faray inuu qorsheeyo meelo ka habboon garoonka muddo toban afar maalmood gudaantii iyadoo maalmoodsi gudaantii ka sheegay in la dhagax dhigi doono madaxweynaha. Sidaas oo kale Maxamuud Sayd Aadan ayaa tilmaamay in dhismo garoonka uu sakeegi doono mashruuca biyo-gelinta oo horey Lankupholi magaalada ka sameeya.
Waxaa maanta sharaf inoo ah munaasabadan inaan ku soo bandhigno go'aankii laga gaaray dhismaha garoonka magaalada Beled Xaawo. Magaalada Beled Xaawo waa magaalo weyn deegaan ballaaran xukunto shacab half milyan ah ku nool yihiin adeega bulshada loo qabanayo waxa ugu muhiimsan waa garoon diyaaradeeda degdega in loo sameeyo taasoo hore nasiib ugu yeelanin waxaa xigi doona mashruucii biyogelinta oo isagana soo daba socda sidii looga fuliyey magaalada Kismaayo xilligii dawladdii kacaanka deegaanada ay biyaha ka imaan jireen baa dib loo soo nooleeyey oo shan iyo labaatan kilomitir shan iyo toban kilomitir siddeed iyo toban kilomitir u jira beled xaawana haddee biyaha intay u jiraan waad ogtihiin waaba gaartay magaalada malkaariya waa gaartay awal shan kilomitir bay u jiraan baa la dhihi jiray hadda waxaa la bilaabay mashruuc iskuullada iyo meelaha babliga ama bulshada lagu biyogelinayo kii weynaayo shacab ka faaidaysanayana waa soo socdaa wasiirka arrimaha gudaha federaaleyntii dib heshiisiinta oo u xil saaran barnaamijka la yidhaahdo xasilinta deegaanada oo beesha caalamka fan badan oo soomaaliya ugu deeqda uu soo marayo qayb bay ka tahay in garoommada la dhiso sharafay noo tahay maantana wasiirkiina waa joogaa ilaa iyo xal iyo shalay marka la tashaday waxaa la soo joodiyey dhowr meelood baa la soo joodiyey oo garoonka inuu ku habboon yahay marka markii garoon diyaaradeeda samaynayo waxyaalo fara badan baa la fiiriyaa ciidda dhulka laga samaynayo sinnaantiisa dhinaca hawa degeyn kale oo diyaaradaha iyo qaab aviationka loo fiiriyo marka maamulka degmada oo uu hogaaminaya guddoomiye ku amraynaa annagoo maanta isku dhan odayaashana ayna maqlayaan in muddo afar iyo toban casho gudahood aad ku soo gudbiso dhinacii ama meesha ku habbooneed garoonkaa laga samayn lahaa iyo naqshadiisii oo dhammaystiran iyadoo injineerre shaqadaas yaqaanana aan kugu soo kaalmaynayn haddii ilaah yidhaahdo waxaan u malaynaa talaadada soo socota luuq ba injineerre tegayaan garoonkii luuqoo la ballaarinayo oo wasiirka olredi arrintaas mar hore uu diyaariyey kuwa naftoodan kaga faaidaysanayna inay halkan yimaadaan oo ayagana cabiraan oo ay tala ka bixiyaan meelo badan oo waxaa jira dad inay isxilqaamaan garoomo laga sameeyo haddana noqon waaya sida ceel waaqba ka dhacday garoonkan yaa welwiin ku tara doona degmada beled xaabo oo markaasi eh degmada faac weyn islamarkaasayna iyo weelati shacab ciidan badan